ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo amisom iskaashanayo ayaa la wareegay degmada wax dagaala kama dhicin shabaabka way ka baxeen iyo degmada wayba kasii baxeen magaalada maada dalka way soo socdaa miina baaris iyo waxbay maaragtay ay ka wadaan degmada dhexdeeda si nabadayna kula wareegeen wax dhibaataana hadda degmada kama jiraan magaaladana way degan tahay shabaab magaalada ma joogaan magaalada guud ahaan waxaa la wareegay ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo amisom iskaashanayo magaalada markii hore ciidamada amisom iyo ciidamo deegaanka ah ayaa la wareegay maalintii hore iyo ciidanka xooga dalka soomaaliya markaas meesha ma gaarin markii howlgalku dhammaaday kadibna ciidamada amisom waxay kusoo laabteen barahoodii oo markii hore ay ka tageen waayiid oo maaragtay magaalada markaxooga ayar laakiin tan maanta way ka duwan tahay oo ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa meesha amisomaas garabsanaya ayaa meesha qabsaday waan rajaynaynaa insha allahu tacaala in meesha ay sideedii hore kusoo noqon doonto gacanta dowladda ay kusii nagaan doonto haddii alla waxaan ku agaasimay maamulka gobolka maamulka degmada iyo guud ahaan dowladda dhexe iyo koonfur galbeed amisom dhammaan wax lala kulmaayoba waaba bulshada aqoon-yahanadeedii oo wax lala kulmaayo waa iyaga marka in keliya maaragtay magaaladii hadda waa lala wareegay sidii amnigeeda loo sugi lahaa oo ciidankana maaragtay waajibaadkooda u gudan lahaayeen oo dawliga shacabkana lagu dhiirigelin lahaa inay nabadda qayb ka noqdaan kan waa iska hordhac oo shir iska hordhac laakiin mid kale ayaa jiri doono kan ka ballaaran haddii alla